haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii caweyska washington iyo caasha ibraahim aadan caashe cuud
dhegaystayaal mar kale barnaamijka caweyska washington ee caawa waxaan idinku maqashiinayaa wiil dhallinyaro ah oo ay dhibaato weyn ka qabsatay in uu helo baasaboor indhihiisa dartood waxaan sidoo kale idiin hayaa qayb kale oo ka mid ah sheekada abaalmarin jacayl oo caawa xiise gaara leh iyo sidoo kale dow naftaydiyo niyadayduna kuma naaja sow nasiibkiyo ahaa ile niyad samidiiha hele niyad samidii naqma soo rogin waa fanaanka axmed zaki oo marti ku ah barnaamijka caweyska washington bilaabay wiil dhallinyaro ah oo ku nool dalka new zealan ayay dhibaato weyn kala soo gudboonaatay helitaanka baasaboorka iyada oo sababtuna ay tahay indhihiisa oo ay kombyuutarkii akhrin lahaa macluumaadkiisa uu diiday inuuba garto ismaaciil xuseen farjaar oo sheekada isha soo mariyay ayaa stuudiyaha la fadhiya ismaaciilow wiilkan yar maxaa u gaara oo kombyuutarkii u diiday inuu afgarto dalka new zealan wiil dhallinyaro ah oo labiyo labaatan jir ah oo la yidhaahdo richard lee ayaa wuxuu damcay inuu codsado baasaboorkiisii marka dalkaasu ku noolaa australia doonay inuu ku noqdo oo uu aado marka wiilkeeri taiwan buu ku dhashay marka hore laakiin new zealand buu ku barbaaray wiilkaa yari markaa baasaboorkii wasaaradda arrimaha gudaha ayuu u diray markuu u dirayba wiilka yaraa waa laga soo diidaa waxaa la yidhaahdaa lamaad kulmin halbeegyadii sawirka lagu
wixii loo baahnaa maad buuxin shuruudihii shuruudihii maad buuxin wuu yaabay wiilkii markii dambe kombyuutarkii baa usoo jawaabo ku yidhi indhaha ayaad isku haysaa kala qaad calaashaan wuxuu raadiyey meesha wax ka qaldan yihiin meesha wax ka qaldan yihiin waa garta indhihii buu kala qaaday wuu diray indhaha kala qaadun baa lagu yidhahda hay wiilkuna indhaha uu kala hayaa waa garta indhaha aad u yaryar miya warila intan oo kale indhihiisa aad u yaryar indha quraanjo kale indha marka arrintii wuxuu kombyuutarkan u qaatay wiilka waa wiil dee waa indha yarta qoladan la yidhaahdo wuxuu qaatay kombyuutarkun wuxuu haystaa wiilkan uu indhaha isku hayo kana ilaahay baa u sameeyey indhahan yaryar kombyuutarkana malaa loomaba sheeginba in dad indha yaryari ay jiraan saasoo kale indhooda isugu dhow yihiin marka wax indhaha isu dhoweeyaba wuxuu u arkaa kombyuutarku wuxuu arki waa hadduu guro haween arki waayo inuu dadku indhaha isku hayaan waa gartay dee wiilkii baa yaabay wasaaraddii arrimaha guda marka wiilkii marka dambe wuxuu sheegay in arrintani marka waxa uu u qaatay waxaa soo baxay wararka qaarkood oo sheegayay in arrintan loo malayn karo in wiilkan la takooriyo indhihiis lagu takooriyo laakiin mar dambe wiilka laftigiis wuxuu sheegay inaanay ahayn arrintani arrinta kore laakiin ay tahay arrin farsamo oo kombyutaradan dadka kala reebaye loo sheegay qaababka sawirada laga doonayo aan laba barin indhihiisi aanay laba barin indhahan yaryar marka arrintii o dhan arrin bay noqotay mucjiso ah oo shaashadii oo dhan soo jiidatay waa gartay marka dadkii indha yarta ahaa oo qaar badan oo ka mid a ayaa malaha hore wiilkan uuba hadlo warbaahinuhu la hadlee malaha qaar badan baa saasoo kale kombyuutarada ugu celiyeelaya nu indhaa kala qaada waa gartay marka dadka indhaha yaryar maaragtay dhibaatooyinka soo food saaray ka mid tahay laakiin tusaaleoo kale caalamku ay ku badan yihiin dadkaasi eshiyaankaoo kale marka iyagu kombyuutarada isticmaalaan mise kombyuutarka new zealand yaalla unbaan aqoon indhahaasi dal waliba horta wuxuu leeyahay qaabuu macnaha u dejisto shuruudaha uu sawirada ka doonayo waa gartay marka qaabkaas softweeraduna kala duduweynoo dal waliba qaarkoodba dalalka qaarkood aan indhahaba xooga saarin waxyaabaha qaarna waa laga sameeyaa sida inaad afka isku qabatoo kale waxyaabaha qaarkood waa waxyaabo international standara laakiin dal walba kuma khasbana inuu soo qaato waxyaabaha waa gartay qaarkood shuruudda iyagaa dejista marka dal waliba shuruudaha qaarkood way kala adadegin maraykanka oo kale looteriga markaad xeraynaysid laga yaabay maraykanku dee waayo aragnimadan inuu mar hore soo maray marka kombyuutarada qaarkood markaa shuruudihii baa la fahansay waxa la yidhahdaa saa saa sawirka backgroundkiisa ama xagga dambe ha caddaato qofku saa ha ahaado wixii baa kombyuutarka loo sii sheegaa la ekaado cabirkiisa cabirkiisa inta ha la ekaado hayo ilkaha la qariyo kombyuutarka marka loo soo diro marka wuu iskaan garaynaya markuu saw- sawirkii meeshii geliyo shuruudii buu ka eegayaa tig tig tig tig tig isagaa ismaamulay I- indhuhun baa laga waayayaa amarada ilaahay markaa waxaan isweydiiyey qolada aadka u indhaa waaweynna armu yidhaahdaa indhaa isku qabta khadka ka baxdeen haa
haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan qayb kale oo ka mid ah sheekada abaalmarin jacayl oo caawa taagan in lagu kala tago aqalkii sida quruxda badan loo dhisay isagoon meel fogba gaarin salaamaad min kulli aafaad waa kan waryaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo sheekada inoo kala dhigdhiga hilowle bilowgii hore wuu koolkoolin jiray xaaskiisa dhool hase ahaatee baryihii dambe dan iyo heello midna kama geli jirin habeen habeennada ka mid a hilowle oo gurigii u soo hoyday baa iridda kula kulmay dhool oo markaas dukaan guriga ka sii jeeday saliid ka soo iibsatay intii ay arooska ahaayeen dhowr goor oo hore ayuu sidan oo kale u yimid guriga iyadoo bannaanka wax ka soo gadanaysa oo aqalka joogin hilowle su'aalaha uu had iyo jeer weydiin jiray xaaskiisa waxaa ka mid ahaa maxaad u baxday maxaad fasax iiga qaadan weysay xilligan xaggeed ka timid dhool iyana waxay la yaabi jirtay sida kalsooni darrada ah ee uu wakhti kasta ula dhaqmayo marar badan bay dad qaraabada ahi arrintooda soo dhex galeen waxbase kama tarin dhool ma jeclaysan sida qallafsan ee uu su'aasha u weydiiyey hilowle sababtoo ah kamay filanayn waxayna ku tidhi xubbi isdeji meel dheer ma aadine waxaan saliid ka soo iibinayay dukaanka inaga soo horjeeda intay bacdii ay ku jirtay kor u qaaday oo tustay hadalkii intii aysan dhammaysan buu u raaciyey dhoolay marar badan oo horena waan kula hadlay waxayna ila tahay inaan hadalkaygu maskaxdaada gelin ee waxaan kuu sheegayaa inaan go'aan gaaray dhool way naxday markay ereyga go'aan maqashay waxayna tiri iyadoo labadiisa indhood eegaysa oo waa maxay go'aanku waad iska garanaysaa go'aanka ee aniga waan ku nacay sidaa darteed iminka laga bilaabo waan ku furay yaah bal ku celi ayay dirqi ku tiri naa waxaan ku idhi waan ku furay oo weliba saddexdaadii dalqadoodba waan ku siiyey intuu iska dhaqaaqay dhool saliiddii ay gacanta ku siday ayaa kaabadii guriga kaga dhacday oo intay dillaacday isagii iyo iyadaba qoysay intuu hadalkiisii toban baac hoos uga degay bay ku calaacalaysay allah ay furin aboowe naa naga aamus buu ka sii lahaa daaradda dhexdeeda isagoo sii baxaya dhool wejigeedii wuu qayirmay hadalkiina wuu ku ceshoomay waxaana jirkeedii oo dhan qooyey dhidid wadnaheediibaa garaacii laba jibaaray laabteediina haraati ku waalay waxay la ahayd in qiyaamihii dhacay hareerahay eegtay albaabkii gurigii ay deganeed ayay isha ku dhufatay qac way aqoonsatay inay weli dunida joogto hase yeeshee lama ahayn in dhibtaas mid ka xun oo ku dhici lahaydba ay jirto habeenkii dhool hurdo labadeeda indhood isuma geyn meel barsad ah ayay habeenkii oo dhan kada loobtay illuntuna way ka qubanaysay waxayna ka walwalsanayd bal in caloosheeda uur ku jiro iyo in kale siday u soo jeeday baa waagii walalac yidhi aroornimadii bay ku aragtay warqad uu hilowle u dhigay halkii ay habeenkii kuududay meel u dhow warqaddii markay kala furtay waxa uga soo baxay waad iga furan tahay ee maanta gurigayga yaan kuugu iman idhaaf cirkana aad haddaad doonto habeenkaas dhool wuxuu u ahaa habeen baas kala fogaa guushii ay qorshaysatay iyo cawaaqib xumada ay la kulantay aroortii hore markii waagu baryey ayay dhowl oo warqaddii lagu furay gacanta ku sidata gurigoodii aaday si ay arrinta dhacday reerkooda ugu tabiso iyo in himiladii jacaylka iyo rajadii nolosha ay ka qabtayba uu habeen ugu dumay dhowl markay aqalkoodii tagtay waxay minbilow ilaa dhammaad uga warrantay hooyadeed sidii ay wax u dhaceen iyo inaan meel hadda laga noqdo ayan jirin oo saddexdii dalqadoodba hal mar la siiyey warqaddiina way tustay hooyadeed haweeya intay dhool hadalka wadayba way miyir doorsoontay aad bayna uga muraala dilaacday furiinka degdega ah haweeye markuu miyirkeedii soo noqday umana soo wada noqone in yar bay miyirsatay ayay markaa kadib hadallo isdhaafa kula hadashay gabadheedii waxaa ka degi weysay dhool baa hal mar saddexdeedii dalqadood la maqashiiyey intay istaagtay oo haddana fadhiisatay bay markii dambe habaar bilowday iyadoo murugaysan bela kugu dhacday naa maxaa dhacay awgeeddii oo ilinka ka soo galay baa hadal uga bilaabay isagoo la yaaban hadalladeeda intay kud isku tiri bay garbasaarteedii oo ka dhacday soo qabsatay warkii naxdinta lahaa bay u tabisay odaygeedii dhoolna way maqlaysay awgeeddii markii loo sheegay in gabadhiisii keliya ee ifka u joogtay si xun loo furay aad buu uga xanaaqay hal mar baa cirka iyo dhulkuba la wareegeen derbigiibuu madaxa ku dhuftay gig aa naa balqabo haweeyaa inta xaggiisa soo eegtay tiri dhool baa soo haaday oo garbaha soo qabatay aabba wax ma ku gaareen ah miyaan noolahay naabal gudaha gee islaantii baa tiri intay qolkii ugu soo horreeyey geysay bay sariir jiifisay owgeeddii jug yar oo khafiif ah ayaa madaxa ka soo gaartay islaantii baa iyadoo murugaysan soo kacday oo qolkii kaga daba tagtay madaxii bay dhowr meelood ka taabatay waad ladan tahay ilaahay baa kuu sahlay mar baad jebi gaartay owgeeddi oo weli dawaqsan baa intuu dhool oo dhinaciisa taagnayd madaxa gacanta ka saaray ku yidhi isagoo niyadda u dejinaya aabba iska samir anigaa raadin doonaa aabbihii iyo odayaashii la socday maalintii meherka intaas buu niyadda ugu dejiyey dhool ma istaahishaa in sidan oo kale loo furo oo mustaqbalkeeda lagu dheelo ma u qalantaa in ilintii jacaylka ay filaysay furiin loogu bedelo haddaba maxaa sidan loogu gelayaa ma nabsi horay gashay dhool mar haddii la furay iyadoo siddeed iyo toban sano jirta tala kale ma leh inaad dhimata mooye ayay isku qancisay waxayna habeenkii oo dhan hadba istusaysay riyooyin dhif ah oo cajaa'ib iyo lama rumaystaan ah dhool goor habeenkii kala baryahay ayay salashay oo iska duryaantay sidii qof waalan kadib markii riyo lagu hor keenay ninkeedii furay ee hilowle oo intuu naag kale oo iyada ka qurux badan guursaday gurigii ay degganaan jirtay ay ku wada nool yihiin markaana way qaylisay iyadoo weli riyadii ku guda jirta haweeye cismaan baa intay qayladii maqashay soo toostay oo mooday in gurigii tuug u soo dhacay oo iyana hadalkii ku dartay oo tidhi warkadaa warkadaa markiiay u soo dhowaatay dhool oo sidii qof dheelalowsan ah oo intay indhaha kala qaaday haddana hadalkii ma joojine halkii ka sii wada oo erayo kaleo ku dartay bay shakiday oo tidhi naatuuggu muxuu qaatay xaguuse ka soo dhacay dhool su-aalihii la weydiiyey kamay jawaabine waxay sii laba jibbaartay riyadii ay kula jirtay hilowle markaas bay intay haweeye garatay inay riyoonayso ayay isku dayday bal inay dejiso oo maankeeda ka saarto ninkii ay ku riyoonaysay hase ahaatee dhool halkeedii bay ka sii waday ilaa waagii ka baryey hooyadeedna markay dhowr goor la hadashay bay isaga tagtay oo qolkeedii ku laabatay sahra oo ahayd hilowle walaashii iyana warkii baa loo sheegay hilowle gabadhii uu guursaday wuu furay baa maqalkeedii ku soo dhacay sahra waxay sugaysay inay arki doonto carruur ay eeddo u tahay oo guriga hortiisa ku cayaaraya faadumo oo tii ka yarayd ahayd baa warkii u gudbay binti sabriye oo qolkeedii hurdada sariirta ku dul jiifta baa sidii u sii socday warkii murugada lahaa albaabka uga soo galay waxay la noqotay in qiyaamihii dhacay binti intay qolkeedii ka soo baxday iyadoo aad u naxsan bay labadeedii hablood barsadii guriga la fadhiisatay sidii shimbiro raashin loo daadiyey kala boobaya ayay warkii midba mar la booday dhammaantood markay tashadeen hadalkoodii wuxuu noqday halbacaad lagu lisay waxay talo u daysteen xaaji xasan arrinta in loo dhaafo isagana laga warsugo aad iyaad u mahadsan tahay qoysteeh weli waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga v o a qaybtan u dambaysa ee barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkanna waxaan dhegaystayaal idinku hayaa waraysi dheer oo aan la yeeshay fanaanka axmed maxamuud maxamed oo loo yaqaano axmed zaki oo iga warramay fankiisa curdunka ah hase ahaatee hanaqaadka ah iyo qaar ka mid ah heesaha uu qaado ee saamaynta weyn yeeshay axmed zaki kusoo dhawo barnaamijka caweyska washington aad baan walaal ku salaamaya walaaligu qaaliya cashaay aad iyo aad baan ku salaamaya walaalo dadweynaha oo dhan waan salaamaya taageerayaashii baan salaamaya waxaan salaamaya shacabka soomaaliyeed oo dhan dal iyo dibad baan salaamayaa taageerayaashaduna da way mahadsanyihin si gaara si gaaran u salaamaya iyagana waa tahay mar kalean kusoo dhaweynayaa bal heesahaagii ugu dambeeyey ee waayadan dambe aad soo qaaday gaar ahaan kuwa aad la qaado gabdhaha codadka wanaagsan ee heesaha aad la qaadaan daadaawada markaa bal mid noogu bilow
Een, haddii heestayda ee, talantaaliga waxaa ugu dambeysay heesta la yidhaahdo naaska caashaqa heesta la yidhaahdo sawkal ku nugul oon ku nici karin kugumaan nabin sow naftaydiyo niyadayduna kuma naja sow nasiibkiyo ha hele niyad samidii ha hele niyad samidii naqma soo rogin sow naruurooy naaska caashaqa ina nugunana nidar kuma gelin nidar kuma gelin sow naftaydaay naaska caashaqa ina nugunana nidar kuma gelin
sawkalku nuguloon ku nici karin kugumaan nabin
soo naftaydiyo niyadeeduna kuma nasan
sawkalku nuguloon ku nici karin kugumaan nabin
soo naftaydiyo niyadeeduna kuma nasan
sow nasiibkiyo ha hele niyad samidii ha hele niyad samidii naqma soo rogin
soo naxuustiyo ha naara fuufkii hele naara fuufkii naxaskuu kori
sow nasiibkiyo ha hele niyad samidii ha hele niyad samidii naqma soo rogin
soo naxuustiyo ha naara fuufkii hele naara fuufkii naxaskuu kori
sawnaruurooylaska caashaqa ina nugnanaanidar kuma gelin
niidar kuma gelin soo naftaydiyo naaska caashaqa ina nugunanaanidar kuma gelin
soo gobaadey laska caashaqa ina nugnanaanidar kuma gelin
Een, heesta waxaa wada qaada anigii gobaad xalimo gobaad Een, hadda bil ka hor bil ka hor bay soo baxeen waa sayjal weli ha waa cusub waa bisha keli waa heesta keliya iyadoo eh, bil ku jirtay viewgeedu uu noqday more than mo- one million bil gudaheega waxaa le heestan een, em, abwaan weersamaa leh midhaha laxankana waxaa le een, nabiil nabiil nabiil la yidhaahdo oo eh, maxaan ku dhahdaa eh, aan aad saaxiib nahay oo la xamiista ah muusigana waxaa tumay wiil la yidhaahdo een, axmed cabdiweli cabdiweli la yidhaahdo dee dhammaan aad iyo aad baa loogu hagar baxay kamaramaankuna dee waa ahaa waxaad ka warantaa marka een, axmed sakiyow horta muddo intee leeg waad fanka ku jirtaa wallaahi caashay fanka waxaan bilaabay labadii kun iyo labiyo tobanka dhamaadkii waa garta fan fankaygu haye fankaygu waa waa weli waa dhowr sannadood marka dadku markay weydiinaya waxay biraan maxaad odhan weyda dhowr sana ma- labadii kun iyo eh, eh, shantii iyo lixdii iyo- dee labadii kun iyo shantii iyo lixdii baan haysan jiray baan ku rada abti dadka runta baan sheegaya haye laba kun laba iyo tobankii heesahaagana ciiddaasay ka bateen maxaa markaa Aad.
fankaaga iyo heesaha aad qaadaba een, sida weyn usoo shaac bixiyey muddada koobanaad ku jirto fanka marka la fiiriyo waaba afar sanaan umalaynaya wax ku Een.
dhow waa run waxa aada usoo shaabixiyey horta heesahan een, heesa dareenle baan had iyo jeer qaadaa waxaa jira eh, jilitaanka iyo videoguna waa ka gaar waayo marka aada hees qaadayso waanad hees matashaa oo aada siday ahayd u dhigtaa marka maasha allah waxaa haysta cameraman aada iyo aada qaali u ah oo nin la yidhahdo haatif oo aan odhan karo iyo abwaanadayda iyo musiishanadayda oon kala dhicin ayaa ka qeyb eh, qeyb weyn ka ah een, in ay een, heesahaygu had iyo jeer noqdaan qaar aada loo xiiseeyo heesahaaga markaad fiiriso markaa kuwa aad ku bilowday iyo kuwan ugu dambeeyey marka aad fiiriso een, midee baad is leedahay marka aad qaadaysay si weyn ayay dareenkuugu reebtay
Een, waxaa jirta heesuhu kolley midba heesta dareenkeeda gaarkaabay wadataa hees waxaa jirta aniga dareen weyn dareen weyn dareen weyn aadii ku dhalisay oo hees la yidhaahdo qadar oo aan ugu talagalay oo aan eh, u qaaday dadkan hadi jeer dadkeenii badda ku dhammaaday soo tahdiiday marka heestaa waxaa leh abwaan een, reer imaaraadka ah abwaankaas waxaa dhacday heestan qisa dhab oo qof ku dhacday bay noqotay qofkii ku dhacdayba markaa ii waramaya gabadh buu muddo la sheekeysanayay wuu aroosay wuu meheriyey wuu jeclaa iyadoo isaga ay usoo socoto darteed bay ku dhimatay ku tahriib eh, tahriibtii ku dhimatay heestaa qiiro gaara bay ku leedahay laxanka anigaa leh walaahi heestaa aad baan caashay u dareema aad baan u dareema dadku markay dhegeystaanna aad bay u uga murugoodaan bal wax iga xasuusi een, heestaasi mar horena waad noo qaaday sidaan qiyaasaya ciiddii haddana miraheeda iyo bal sida laxanka u dhacayo haddii mawdka qori iyo baaruda qarax iyo quwad lagu difaaco qii loo dayaajiro qubbataan u bixin jiray ku qornayd halbowlaha dareenkoo tahriib iyo badda kuma qarqorteen ha yeeshee qoraalkii iyo qadarkii iyo nasiibkaa qaqaado amniga buu odhanaya caashaay haya laxankuna siduu ahaa haddii mawdka qori iyo baaruudda qaraxdiyo quwad lagu difaaco qiiloo dayaajiro qudhataan u bixin jire way way ku qornayd halba ulaha qareengoo tahriib iyo wadda kumaha qarqoortee ha yeeshee qoraalkiyo qadarkiyo nasiibka way way kala qaada aadmiga asalaamu calaykum H- halo walaal may maq- may- may maqashaa walaal walaal inantii ma inantii ma soo nabad gashay telefoonka qofka igala igala soo hadlayey yaa walaal maxaa ku maxaa ku dhacay yaa dhimatayaa
guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkanna intaas ayaan ku soo koobayaa waxaa iga xusuusina in toddobaadka dambana aad qayb kale oo xiise leh oo ka mid ah waraysiga fanaanka axmed zaki aad ku maqli doontaan barnaamijkan caweyska washington intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo haddii mawdka qori iyo baaruudda qaraxdiyo quwad lagu difaaco qiilo dayaajiro qudhataan u bixin jire way ku qornayd albowlaha qareengoo tahriib iyo wadda kumaha qarqoortee qareengoo tahriib iyo wadda kumaha qarqoortee qudhataan u bixin jire way way ku qornayd albowlaha qareengoo tahriib iyo wadda kumaha qarqoortee qareengoo tahriib iyo wadda kumaba qarqoortee ha yeeshee qoraalkiyo qadarkiyo codkaas baxsan ee fanaanka zaaki wuxuu gabagabo u yahay barnaamijkii caweyska washington oo caasha ibraahimdan la socodsiinaysay idaacaddinana waxaan kusoo koobaynaa intaas aniga oo ah maxamed colaad xasan iyo jamaal axmed cusmaan intaan kulmayno berito saacaddu markay tahay lixda iyo barka xagga afrikada bari waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo ku qornayd albowlaha qareengoo tahriib iyo wadda kumaha qarqoortee qareengoo tahriib iyo wadda kumaha qarqoortee qudhataan u bixin jire way way ku qornayd albowlaha qareengoo tahriib iyo wadda kumaha qarqoortee qareengoo tahriib iyo wadda kumaba qarqoortee qoraalkiyo qadarkiyo nasiibka way way kala qaada amiga ha yeeshee qoraalkiyo qadarkiyo nasiibka ah, kala qaada amiga qarenko taribiyo badda kuma qarqoorte qudhataanu bixin jire way way ku qornayd albownaha qarenko taribiyo badda kuma qarqoorte qarenko taribiyo badda kumaba qarqoorte ha yeeshee qoraalkiyo qadarkiyo nasiibka